sare u kac xagga qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada malayga lagu iibiyo ee ku yaala magaalada muqdisho haweenay ka mid a ganacsatada iibisa kalluunka ayaa waxa ay sheegtay in maraakiib shisheeye ay iska daabulanayaan khayraadka badda xilli iyagii ay ka baahan yihiin khayraadkooda waxaa qiimaha sare u kiciyey badda dowlado shisheeye maraakiibtooda aa ka kalluumaysanooyin dowlado shisheeyaana daldashaan qaali waxaana u keenay shiinaha badda ku jiraa layidhi maraakiib shiinaysa iyo maraakiib turkiya marka annaga baddeen ina anaga maraakiib kalluumaysata isbaanishaa ku jirto maraakiib hindiyaa ku jirto adducaya nooc adduuweynaho dhan waana dhacooyin dooyaha soo arkeen maraakiibta shisheeye doomanka badda ka kalluumaysanaya aa soo arkay shabaagaha ka jaraayaan ee biyo ku furaayaan maraakiib kalluumaysi annaga noola keeno dowladahan oo ka kalluumaysanaya shiinayska badda hadda layidhi ka kalluumayso waxay kaloo tilmaamtay in tani ay sababtay in waddamada shisheeye ee loo daawulay khayraadka badda ay ka jaban yihiin qiimaha ay iyagu ku iibiyaan kalluunka
maraykanka aragoosta kiila aragoosta lix doolar ka joogtaa baddeenaa laga qaadayaa khayraadka baddeenaa laga ganacsanayaa marka waxaan rabnaa inaa anagii waa anagiyaa ku qatan oo muwaadinka ah sbein hadda waxaa lagu cunooyaa kiila aragoosta lix doolar maraykan kiila aragoosta lix doolar baddeenyaa laga qaadanaya aragoostadeeni soomaaliya oo la yaqaano aa la qaadanaya hadda soomaaliya annaga waxaan ku qaadanaynaa toban argoostada ayana lix doolar kusii gadooyiin maraykanka dad ka imaadaan soomaaliya noogu imaanaya muwaalintiinaan leeyihin maraykanaa lix doolar la gadooyay sbeinaa lix doolar la gadooyaa marka annaga baddish dowlada shisheeyaa daldalanooyo waxaa loo sababeynaa maraakiibta shisheeye inay qaaligaan ayaga noo sababeen oo shacabka soomaaliyeed waxay ku noolaan lahaayeen ayagaa daldalanooya jamaladii baddaa la jibinooyaa oo kaluun ku xaroolaha ku dhali lahay ayagaa way fuqsanayaan
nolosha qoysas badan ayaa laga maareeyaa iibinta kalluunka iyadoo dadyow badan ay u soo shaqo tagto goobaha lagu iibiyo kalluunka iyo noolayaasha kale ee badda laga soo jilaabto ayaa ka mid ah khayraadka uu allah ku manaystay soomaaliya ee dhif iyo naadirka ku ah dunida inteeda kale taa beddelkeeda waxaa xeebaha soomaaliya ku sugan maraakiib shisheeye kuwa oo waddanka u jooga xaaluufinta khayraadkaas dowladda federaalk ayaana lagu eedeeyaa inay khayraadkaasi baylah uga dhigtay maraakiibta shisheeye ee ku sugan soomaaliya